إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax ka fuliyey gobolka baay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wajahaysa xaalado kala duwan oo xagga nolosha ah dowladda federaalk ayaa etoobiya ku eedeysay inay soomaaliya soo geliso hub lagu horinayo colaadda beelaha xilli ay horey xildhibaanadu u sheegeen in madaxda dowladda federaalk ay hubka ka soo iibsadeen etoobiya masaajid ku yaala dalka maraykanka ayaa la kulmay fariin hanjabaad ah oo ugu imaanaysa dad kristan ah oo ku nool waddankaas waxaa magaalada muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka banaadir kaasoo ay ugu hadlayeen dhibaatooyinka ay ku qabaan dowladda federaalka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay afar askari oo ka soo goostay dowladda federaalka xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax ka fuliyey gobolka baay guutada qaraxyada ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta waxay qarax la beegsadeen kolonyo ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ka soo baxay degmada bardaale kuna sii jeeday magaalada baydhabo waxa uu si gaar ah kaga dhacay qaraxa inta u dhexaysa deegaanka awdiinle iyo magaalada baydhabo inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay kow iyo toban askari oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kuna jira sarkaal lagu magacaabi jiray soomow oo ahaa taliy ku-xigeenkii waxa loogu yeero daraawiishta ee degmada bardaale sidoo kale waxaa ku dhaawacmay shan askari oo kale qaraxaasi sidoo kale waxaa halkaa ku burburay gaari cabdibilo ah oo qori dhishi ka ah saarnaa oo ay saarnaayeen ciidankan lala egtay qaraxa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay wajahaysaa xaalado kala duwan oo xagga nolosha ah marka laga yimaado dilalka iyo dhac joogtada ka noqday magaalada waxaa sidoo kale laga soo warinayaa xaalado halis gelin kara caafimaadka dadka waxaa magaalada dhibaato ba-an ku haya qashinka oo ay dadku badi ku guraan webiga ganacsatada magaalada ayaa lagu eedeeyey inay hormuud ka yihiin arrintaas taasoo caafimaad dari ku keeni karta magaalada fatahaadaha soo noqnoqonaya ayayna qayb ka yihiin qashinka faraha badan ee lagu daadiyo webiga sida uu sheegay mid ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne
ama magaalada dhex yaallo ganacsatada beledweyne haba u xoogganaatay ayakaa kow ka ah wax keeno isbitaallada luuqaqeeda jeedka la maro webiga qararkiisa meelaha awruuq ka jireeyo kolley webigu qashinka ma keenyo bacaha ma dhaliyo webigu bacaha ma dhaliyo dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa dhibaatooyinkan iyo kuwo kale oo badan mar walba soo gudbiya dowladda federaalk ayaa etoobiya ku eedeysay inay soomaaliya soo geliso hub lagu horinayo colaadda beelaha xilli ay horey xildhibaanadu u sheegeen in madaxda dowladda federaalk ay hub ka soo iibsadeen etoobiya maxamed sheekh ayaa ka waramaya safiirka dowladda federaalka u fadhiya golaha ammaanka oo maalintii shalay ka qaybgalayay kulan looga hadlayay ciidamada shisheeye ee dalka jooga ayaa eedeyn culus u jeediyey dowladda etoobiya oo uu sheegay inay dalka soo gelisay hub sharci daro ah oo ka qayb qaadanaya hurinta colaadda beelaha soomaaliyeed abuukar cusmaan baale oo ka hor hadlayay xubnaha golaha ammaanka ka tirsan oo shirka isugu yimid ayaa sheegay in etoobiya ay hub tiro badan oo sharci daro ah soo gelisay dalka soomaaliya arrintaasna ay qayb ka qaadanayso hurinta dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka soomaaliyeed sidoo kalena hubkaas ay qayb ka helayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan welwel ka qabna hubka badan ee sida sharci darada ah lagu soo geliyey dalka kaasoo ay soo gelinayso dowlad daris ah oo qayb ka ah howlgalka dalka ka socdo hubka noocaasa wuxuu halis gelinayaa amniga iyo nabadda dalka ayuu yidhi abuukar baale safiirka dowladda federaalk u fadhiya golaha ammaanka inkasta uu abuukar sheegayo in etoobiya ay hub sharci daroha soo geliso waddanka haddana waxaa jirta oo si cad loo arkay shan iyo tobankii julaay hub tiro badan oo ciidamada nisa ay dowladda federaalka soo geliyeen xuduud beenaadka kaas oo meel u dhow acbudwaq ay ku furteen hubka sidaasna uu ku fashilmay qorshihii ay dowladda federaalka sida hoose etoobiya uga soo iibsatay hubka xildhibaano dhowr ah ayaa sheegay in hubkaas ay soo iibsatay dowladda federaalka sidoo kale sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa sheegay in hubkaas ay soo iibsatay dowladda federaalka isagoona soo bandhigay qodobo uu cuskaday arrinkaas waxaana tusaale kugu filan in maxaa la yidhahdaa xasan iyo etoobiya aysan dagaalsanayn xumaano aysan ka dhexaynin dad casho milixoo isjecelna ay yihiin waa mid horta markii waxaa la siixaya maalmo ka hor ma ogta heshiis amniga soo kala siixdeen hadda oo xasan qayriyo meelaha ka qayriyena waxaa tusaale kugu filan waxaa laga joogaa maalmaha laga joogaa markii etoobiya baabuur shaxnado ay u soo ratay xasan gurguutay iyo gruubkiis usoo ratay oo waxaa dhul kale soo marsiiyey qabaa'il soomaaliyeed marka ay jidka u galeen oo waxa weeye ay ka qaateen oo waxa weye la dhacay hubkii la qaatay riddadii etoobiya hadday col yihiin hubka etoobiya ay soo dhiibayso xasan gurgurta la siinaayo lagu loo soo wado muxuu yahay waba daba dagaarta ma inaa nin la dagaalsano colkiisa ayuu hub siiya hubayna abadan ma sugaysid taasaa marka tusaale cadba kugu filan xasan iyo kooxdiisa iyo etoobiya waa un maxaa weeye maxaa la yidhahdaa saca labadiisa geesun wey wax isu dhaamaan laakiin dadkaa la seexinaa qaylada lagu seexinaa masaajid ku yaala dalka maraykanka ayaa la kulmay fariin hanjabaad ah oo ugu imaanaysa dad kristan ah oo ku nool waddankaas cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinaya masjidka daarulqalam ee ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa la kulmay fariimo hanjabaad oo la xiriirta in lagu soo qaadi doono weerar qof ayaa afar iyo toban jeer soo wacay wuxuuna markii dambe u soo duubay codka hanjabaadda ka dhanka ah masjidka iyo muslimiinta ku tukata isagoo soo kale aflagaado u geystay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalem guddiga masjidka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in soo kale loo soo diray muuqaalada weeraradii cuslaa ee laba kun sagaal iyo toban lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalka new zealan oo lagu laayay muslimiin badan oo xilligaasi tukanayay salaada jimcaha afar iyo toban goor inuu soo wacay masaajidka qofkaasi wuxuu duubay fariimo cod ah oo uu ku hanjabayo nebigeennana calayhi salaatu wasalaam uu ku aflagaadaynayo dadkana uu ku caayayo oo uu ku hanjabayo qofkaasi waxyaabihii uu soo diray waxaa ka mid ahaa inuu soo diray video dadkii muslimiinta ahaa ee lagu laayay waddanka new zealand labadii kun iyo sagaal iyo tobankii masjidka lagu weeraray ee lagu gumaaday videoga inuu soo diray videogaas iyo fariimahaas oo oo runtii ka muuqdo nacayb aad u fara badan guud ahaan muslimiinta ku nool waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo ingiriiska ayaa waayadan la nool xaalad cabsi ah waxaana saacad waliba ay filan karaan inay la kulmaan weeraro ay soo qaadaan dadka gaalada ay ku dhex nool yihiin waxaa magaalada muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka banaadir kaasoo ay ugu hadleen dhibaatooyin ay ku qabeen dowladda federaalka maalintii shalay ganacsatada gobolka banaadir ayaa kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan dowladda federaalka waxa ay sheegeen in caqabado iyo culeysyo adag ay in muddo ah kala kulmayaan hay-ado ka tirsan dowladda federaalka oo lacago xaddhaaf ah ka qaada badeecadaha ay kasoo dejistaan dekedda muqdisho waxay kaloo walaac ka muujiyeen in lacagaha ay dowladda federaalka ka jaranayso dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah oo arrimahaasi ka hadlaya qofka ugu yaroo maanta fadhiya bishii konton kunoo doolar baa dekedda looga qaadaa kontonkaas dadka laga qaadaya dadaan ahayn baa dekeddii iyo suuqii bakaaraha inta u dhex leh maalgelin ka sameeyey war dadkaas ma diidnay dadka dhan oo bakaara ku ganacsada dhammaantood boqol baa isku dhex maroo taga haddii la yidhaahdo boqolkaa shanha laga qaado ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay
wasiirada sheeganaya oo nagu soo xukumaya wax alla waxay madaxooda ka soo maagaan oo noo soo qayilaya annagaa ka qaalisan dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa in dadka ku dhaqan muqdisho ay marba mashruuc ku tijaabinayso wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay afar askari oo kasoo gostay dowladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe askartan oo kasoo baxsaday degmada ceelwaq ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada bu-aale oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxayna qayb ka ahayeen ciidamadii lagu soo tababaray dalka eliteria iyagoona ka yimid saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxayna la soo goosteen hubkii ay wateen kaas oo ugu dambeyntii loo lacageeyey askartan toobadkeenyaasha ah ayaa ka sheekeeyey halkii ay kaga biireen ciidamada dowladda federaalka cali cabdi maxamed deegaankayga dabadeynayl waxaana kasoo jeedaa shabeellaha hoose askartaana aan qortay labada kun iyo labaatan saddexdii hadda waxaana ka imaaday degmeeshaan la dhahay ceel waaqe aa ka imaaday haddana waxaan joogaa bu-aale bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdiraxmaan xuseen maxamed aad iyo aad deegaankan ka imaada waxaa waaye shabeellada dhexe gaar ahaan iiraan daarislaan waxaa kugu biiray labada kun labaatan iyo labada bishii sagaalaad ayaan ku biray kuwa murtadiinta kadibna waxaa lii qaaday dalka eritrea eritrea markaa lii qaaday muddo hal sana ayaa ku maqnaa waxaan ka imaaday waxaa wadanay hubka oo loo yaqaano aakaha beerlaabka ah afartaynaba bismillaah magacayga dhammaystirna waa cali xasan muriidiyo deegaankaygana waa gobolka shabeellada hoose oo haddan ku noolaaya degmada dayniile magaalada muqdisho ah geedi cabdulaahi calisow leego waxaan ku biiriy adiga sanada tababar ku maqnaay anaa isgey askarta ka soo baxsatay ciidamada dowladda federaalka ayaa wilaayaadka si qurux badan u soo dhoweeyaan iyagoona loo lacageeyo hubkii ay wateen halka warkaanad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka itoobiya cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xubin ka tirsan shaqaalaheeda oo afduub loogu geystay gudaha dalka itoobiya ay xaqiijiyeen in kooxihii heestay ay dileen ninkan la dilay ayaa lagu magacaabaa yerid melese wuxuuna ka shaqaynayay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka ah arrimaha bani-aadannimada ee o c h a ee qaybtiisa dalka itoobiya deegaan lagu magacaabo dawt oo dhaca waqooyiga welazone ee gobolka ah amxaarada ayaa lagu qafaashay ninkan waxaana kooxda afduubatay ay horey u dalbadeen in lacago madax furasho ah la siiyo warka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay cambaaraynayaan dilka loo geystay ninkan ka tirsanaa shaqaalahooda iyagoona kooxda dilka geysatay ku tilmaamay inay dembiilayaal yihiin amis eligborof oo ah mas-uulka hay-adda o c h a ee dalka itoobiya ayaa sheegay in dilka dhaca iyo qafaalka loo geysanayo xubnaha ka shaqaynaya xafiisyada qaramada midoobay ay yihiin arrimo aan la aqbali karin oo ku tumanaya xeerka caalamiga ah sida uu warka u dhigay tan iyo horaantii sanadkan labada kun afariy labaatanka waxaa dalka itoobiya lagu dilay siddeed ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda qaramada midoobay kuwaasoo lix ka mid ah lagu dilay gobolka amxaarada waxaana la qafaashay ugu yaraan afariyo toban shaqaale kuwaasoo badankooda laga afduubtay magaalada goondher ee gobolka amxaarada guud ahaan warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa